بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka ah caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah baarlamaanka yahuudda oo meelmariyey qaraar lagu daldalayo maxaabiista reer filistiin ee ku jira xabsiyada sahaynada wasiirka arrimaha dibadda maraykanka oo fariin goodin ah u diray dowladaha reer yurub ee qaybta ka ah isbahaysiga nato sheegayna in tallaaba ay ka qaadi doonaan haddii uu soo dhammaado dagaalka iiraan maxay yihiin labada arrimood ee dagaalka bariga dhexe soo afjari kara dhibaato nuuce ah ayay soo wajahaysaa reer yurub kadib dagaalkii iiraan sidee ayay iska caabinta falastiiniyiintu ay ka wadaan daanta galbeed ee u wiiqday rajadii yahuudda waxaad sidoo kale maanta barnaamijka ku maqli doontaan warbixin daafur u noqon doontaa haddii allaah uu oggolaado warbixinahan siyaabo kala duwan ugu soo gudbin doonno sooyaalka jaasuusnimada iyo doorka mugdiga ah ee bulshada ay ku dhex lahaayeen shakhsiyaadkii sandareertada liita ku badashay diintooda iyo dadnimadooda qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
waa hagaag waa maalinmo arbaca ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay saddex iyo tobanka shawaal sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa baarlamaanka maamulka gumaystaha yahuudda ayaa meelmariyey qaraar lagu daldalayo maxaabiista falastiiniyiinta ah ee ku jira xabsiyadooda kuwaas oo lagu soo eedeeyo inay ka dambeeyaan dilka dadka yahuudda ah qaanuunkan waxaa soo diyaariyey wasiirka xagjirka ah ee amniga yahuudda qaabilsan ninka lagu magacaabo bengafiir iyadoo sidoo kale ay goobjoog ka ahaayeen ra'iisul wasaaraha maamulka gumaystaha yahuudda benyamin netanyahu waxaana ansixiyey in ka badan lixdan iyo afar xubnood tallaabadan ayaana cara xoogan waxay ka dhex dhalisay shacabka reer filistiin qaanuunkan yahuuddu ay ansixiyeen sidoo kale wuxuu dhigayaa in dadka yahuudda ah haddii ay dilaan falastiiniyiin aan la deldeli karin magaalooyin badan oo ay ka mid yihiin daanta galbeedna waxaa ka dhacay iska horimaadyo looga soo horjeedo arrintaasi sidoo kale maanta gebiahaanba waxaa xirnaa suuqyada daanta galbeed dhankoodana kooxaha muqaawamada filistiin bayaan ka soo baxaya ayaa lagu sheegay in tallaabadani ay qayb ka tahay ficilada lagu ciribtirayo shacabka reer filistiin iyagoo ugu baaqay guud ahaan muslimiinta ku nool caalamka in dareenkooda ay muujiyaan cid kasta oo awoodda tallaabo inay qaadan ay wax ka qabato arrintani magaalooyin badan oo ka tirsan mandiqadda sham waxaa ka dhacay banaanbaxyo looga soo horjeedo arrintani oo lagu garab istaagayay maxaabiista falastiiniyiinta ah hooyooyin badan oo ku nool khaza iyo daanta galbeed ayay maanta ilmada qubanaysaa sababa ku aadan iyagoo arkaya masiirka wiilashooda ay wajahayaan qaarkood ayaa iyagoo carruur ah xabsiyada la geeya ilaa ay ku ciraysteen waxaana intaa u sii dheer khudlaanka uga imaanaya balaayiinta muslimiinta ah ee ku nool daafaha caalamka dhanka kale bishii labaad oo xiriir ah ayuu xiran yahay masaajidka barakeysan ee laksa iyadoo yuhuuddu marmarsiya ay kaga dhiganayso dagaalkii ay kula jirto iiraan iyadoo arrinta ay jirtana waxaa saacadihii lasoo dhaafay dadka yuhuudda ah loo furay in ay galaan barxadaha masaajidka halkaas oo ay ku guteen cibaadadooda baadilka ah halka muslimiinta laga mamnuucay
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها ويا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا waa hagaag weli waxaad degaysanaysaan barnaamijka caalamul yom qaybihiisii horena waan isla maraynaa wasiirka arrimaha dibadda maraykanka mark rubio ayaa sheegay in maraykanka laga yaabo inuu dib u eego xiriirka uu la leeyahay nato kadib dhammaadka dagaalka iiraan arrintaas oo muujinaysa khilaafka sii kordhaya ee u dhexeeya washington iyo qaar ka mid ah xulafadeeda reer yurub waraysi uu siiyey fox news ayuu rubio ku sheegay in waxtarka nato ee maraykanka uu noqday mid la isweydiinayo marka la eego xaaladaha xadda jira wuxuu xusay in maraykanka uu dib u qiimayn doono faa'iidiisa istaraatiijiyadeed uu ka helayo xulafadan marka dagaalku uu dhammaado hadalka rubio wuxuu yimid kadib markii ay xadideen dalal ka mid ah yurub isticmaalka saldhigyada militari ee ku yaalla dhulkooda kuwaasoo ay adeegsanayaan ciidamada maraykanka ee ku lugta leh dagaalka iiraan rubio wuxuu caddeeyey in maraykanku aana dalbanayn in xulafadiisa ay si toos ah uga qayb qaataan dagaalka balse uu u baahan yahay iskaashi asaasi ah sida in loo oggolaado isticmaalka saldhigyada militari wuxuu si toos ah u weydiiyey dowladaha reer yurub xitaa haddii aan la oggolaanaynin isticmaalka saldhigyada maxaa naata looga mid yahay inkasta oo uu dhaliilay haddana waxa uu sheegay inuu horey uga mid ahaa taageerayaasha ugu waaweyn ee nato xilligii uu ka tirsanaa aqalka sanadka wuxuu carabka ku adkeeyey in isbahaysiga nato uu maraykanka u leeyahay qiimo weyn gaar ahaan dhinaca saamaynta caalamiga ah iyo joogitaanka militari ee yurub si kasta waxa uu ka digay in haddii maraykanka laga hor istaago isticmaalka saldhigyadaasi nato ay isku beddeli doonto isbahaysi hal dhinac ah halka maraykanka uu qaadayo culayska difaaca yurub isagoo aan helin wax iskaashidhab ah wasiirka arrimaha dibadda maraykanka waxa uu sheegay in go'aanka kama dambaysta ah uu gacanta ugu jiro madaxweynaha maraykanka donald trump islamarkaana dib u eegis lagu samayn karo marka dagaalka iiran lasoo gebagabeeyo wuxuu intaa ku daray in maraykanka aad ugu dhow yahay in uu gaaro yoolkiisa militari balse ay muhiim tahay in la isweydiiyo mustaqbalka nato iyo sida uu shaqaynayo dhinaca kale talyaaniga ayaa ku biiray faransiiska iyo sbain iyagoo xadiday dhaqdhaqaaqyada militari ee maraykanka roome waxa ay diiday in diyaaradaha maraykanka ay ka degaan saldhig ku yaalla jasiiradda sishali halka faransiisku uu diiday marinka sahayda militari sbainna waxay gebi ahaanba xirtay hawadeeda iyadoo diiday in la isticmaalo saldhigyadeeda khilaafkan sii xoogaysanaya waxa uu muujinayaa kala fogaanshaha ka dhex abuurmaya nato taasoo keeni karta in mar kale dib loo qaabeeyo xidhiirka u dhexeeya maraykanka iyo xulafadiisa mustaqbalka dhow
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضج في مجاريها
waa hagaag imikana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada iyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi bismillaah suhayb aad baad u mahadsan tahay waxaan ugu horrayntii xubinta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa maxay yihiin labada arrimood ee dagaalka bariga dhexe lagu soo afjari karo muxuuse ka dhawaajiyey qoraaga ameerikaanka ah ee thomas friedman warbixin uu daabacay wargeeska new york times islamarkaana uu qoray qoraaga ameerikaanka ah ee thomas friedman ayaa falanqeyn qoto dheer loogu sameeyey xiisadda u dhexaysa maamulka maraykanka ee uu hogaamiyo donald trump iyo dalka maraykanka wuxuuna ka digay ninkan in siyaasadda trump ay tahay mid khatar badan oo dab lagu cayaarayo waxa uu qoraagan rumaysan yahay in trump uu isticmaalayo istaraatiijiyad cadaadis ballaaran uu ku saarayo xukuumadda tehraan isagoo u malaynaya ayuu yidhi in iiraan uu ku qasbi karo in miiska wadahadalka ay timaado ama gebi ahaanba uu dumo nidaamkeeda hase yeeshee iiraan ma ahan mid si fudud isku dhiibaysa ayuu yidhi iska horimaad kasta oo dhacana waxa uu horseedi karaa dagaal gobolka oo dhan saameyn ku yeesha islamarkaana burbur xooggan u geysta dhaqaalaha dunida iyo qiimaha shidaalka caalamka waxuu ninkan oo qoraalkiisa sii wata soo hadal qaadaya laba arrimood oo soo afmeeri karta dagaalka hadda socda sida maqaalkiisan ku cad waxa uu fraidman tilmaamay in xaaladda cakiran ee wakhti xaadirkan taagan lagu xallin karo keliya laba dariiqo oo kale ah waa midda koowaadee wadahadal dhab ah oo lala sameeya tehraan waxuuna yidhi maamulka trump waxa uu ku qasban yahay in uu la yimaado dalabaad macquul ah kuwaas oo uu u gudbinayo tehraan tan labaad waa isbeddel gudaha ah oo ka dhaca iiraan haddii cadaadiska dhaqaale ee galbeedka waddankan uu kala kulmayo uu sii laxaadsadaa ayuu qoraagu yidhi waa suuragal in shacabku ay sameeyaan kacdoonno ballaaran oo ugu dambayn sababi karaa in la rido nidaamka ilaalada kacanka iiraan istaraatiijiyadda mar uu ka hadlayey waxa uu thomas fraidman ku tilmaamay trump mid aanan lahayn qorshe blenbi ah haddii iiraan ay diida wax wada hadalla waddada keliya ee trump uu arkana waa dagaal taasina waxay keeni kartaa in xaaladdu ay faraha ka sii baxdo gunaanadkii warbixintu waxay ka digaysaa in haddii aanan la helin wadiiqo diblomaasiyadeed oo dhab ah wax weliba ay iska beddeli doonaan sida hadda ay ku socdaan ciyaarta dabka ah ee ka dhex jirta washington iyo texraanna ay horseedi karto iska horimaad aanan cidna guul u keeni doonin dunidana dhexda ka gelin doona dhaqaale burbur aanan horay loo arag haddii aan intaasi kaga gudubno qodobkan aan markan milacsanna warbixin ka hadlaysa dhibaato noocee ah ayay wajahaysaa yurub tan iyo qarxidii dagaalka iiraan new york times ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlaya qodobkan waxaana ugu horrayntii lagu bilaabay yurub waxay wajahaysaa dhibaatooyin kala duwan tan iyo markii uu qarxay dagaalka wakhti xaadirkan ka holcaya dhulka loo bixiya bariga dhexe dabayaaqada bishii februari caqabadda ugu weyn ee yurub haysatana waa in lacagihii loogu talagalay adeegyada bulshada sida caafimaadka iyo waxbarashada ay hadda ku qasban yihiin in loo weeciyo dhanka gaashaandhigga dagaalka iiraanna yurub waxa uu ku qasbay in ay kordhiso miisaaniyaddeeda ciidanka si ay isaga difaacdo khataraha ka dhalan kara dagaalka tani waxay keentay ayay warbixintu tidhi in hoosudhac ballaaran uu ku yimaado noloshii bulshada reer yurub dhibaatada hubka waa ciwaan jaanibi ah oo ay warbixintu samaynayso waxayna tidhi maraykanku waxa uu bilaabay in hubkii loogu talagalay ukrain uu u weeciyo dhanka dhulka loo bixiya bariga dhexe tanina waxay yurub ku abuurtay cabsi ah in ruushku uu dhulkooda ku soo galo si fudud madaxda yurub waxay ka walwalsan yihiin ayay saxiifaddu tidhi in haddii maraykanka hubkiisii yukrain uu mar u weeciyo bariga dhexe ruushku uu heli doono fursad dahabi ah oo uu si fudud ugu soo galo gudaha qaaraddan burburka dhaqaalaha iyo qiimaha tamarta dagaalka yukrain waxa uu sababay ayay warbixintu tidhi in la xiro marinkii muhiimka ahaa ee hormus taasoo warshado badan oo yurubyaan ah qarka u saartay in ay gebi ahaanba xirmaan mawjadaha qaxootiga madaxda yurub ayay warbixintu tidhi waxay ka cabsi qabaan in dagaalka iiraan uu dhaliyo mawjado cusub oo qaxooti ah oo u soo hayaama dhanka qaaradda yurub taasi oo culeys siyaasadeed iyo mid amni ku ah guud ahaan waddamada midooda yurub gunaanadkii waxaa warbixinta lagu soo afmeeray su'aal ah haddaba maxay doonaysaa yurub waxaana lagu yidhi yurub waxay hadda ku jirtaa xaalad jahwareer ah waxayna doonaysaa in dagaalka iiraan si deg deg ah loo joojiyo si tamarteeda ay dib ugu hesho indhaha maraykankana ay dib ugu soo laabtaan difaaca yurub iyo yukrain haddii aan intaasi kaga tallaabno qodobkan aan markan milacsanna warbixin ka hadlaysa sidee ayay iskacaabinada ay filistiiniyiintu ka wadaan daanta galbeed u wiiqday rajadii maamulka yuhuudda warbixin uu daabacay wynet ayaa looga jawaabayaa su'aashan waxaana si aad ah loogu lafaguray burburka ku yimid rajadii maamulka gumaystaha yuhuudda ee dhanka daanta galbeed kadib lixaadsiga ay sii lixaadsadeen iskacaabinada ay samaynayaan bulshada reer filistiin ee halkaasi ku dhaqan ugu horrayntii waxaa warbixinta looga hadlayaa wiiqidda amniga gudaha ee lagu sameeyey maamulka gumaystaha yuhuudda waxay warbixintu tilmaantay in iskacaabinta joogtada ah ee ay wadaan dhallinyarada filistiiniyiinta ah ee ku sugan magaalooyinka sida naabolis iyo jiniin ee daanta galbeed ay ku khasabtay ciidanka maamulka gumaystaha yuhuudda in halkaas ay geeyaan boqolaal askara tanina waxay maamulka gumaystaha yuhuudda ku dhalisay kala firiirsanaan ku timaada awooddooda ciidan ciidankii loogu talagalayna in ay difaacaan iiraan iyo lubnaan ayaa hadda ku mashquulsan gudaha daanta galbeed ayuu yidhi wargeeska qarashka amniga marka laga hadlaya iskacaabintan waxay maamulka gumaystaha yuhuudda ku sababtay in kor uu u qaado qarashkii ku bixi jiray ilaalinta deegaanada ay ixtilaalka ku haystaan fashilka ku yimid weerarada ay bulshada yuhuudda ka sameeyeen gudaha daanta galbeed iyo lixaadsiga awoodda filistiiniyiinta halkaasi ku dhaqan waa ciwaan kale oo ay warbixintu hoosta ka xariiqayso waxayna tidhi dadka yuhuudda ah ee sida xoogga ah loogu deegaameeyey daanta galbeed ayaa dhowr jeer isku dayey in ay qaadaan weeraro ay ku beegsanayaan bulshada filistiiniyiinta balse taasi waa ay u sii socon weysay oo dhallinyarada reer filistiin waxay mar walba fulinayaan weeraro ay ku beegsanayaan shacabka yuhuudda taasina waxay sababtay in qabjab uu ku yimaado iyo in carcartoodii ay istaagto fashalka xagga tiknolojiyadda ah ee maamulka gumaystaha yuhuudda haysta waxay warbixinta sadaradeeda oo sii socda ay markan tooshka ku ifinayaan in xitaa tiknolojiyadda uga horumarsan ee maamulka gumaystaha yuhuudda uu haysto ay awoodi waayeen in ay istaajiyaan weerarada joogtada ah ee ay shacabka reer filistiin ka fulinayaan gudaha daanta galbeed kuwaasoo ay ku beegsanayaan sahaynada ixtiraalka lagu dejiyey halkaasi waxaa soo baxaya ayuu wargeysku yidhi jiil dhallinyaro filistiiniyiin ah oo isku xiran kuwaas oo aanan wax urur ah hoostegin waxayna go'aansadeen in ay iska caabiyaan gumaysiga sirdoonka israa'iilna waxay middan ku adkaysay in ay fahmaan nooca dhallinyaradan iyo qaabka ay uga howlgalaan gudaha daanta galbeed arrintan waxay kala qaybsanaan xooggan ka dhalisay gudaha maamulka gumaystaha yuhuudda xubno fara badan oo saamayn ku leh baarlamanka sahaynada ayaana u arka in gudaha daanta galbeed ay galaan arrin khatar ah oo aanan la dhayalsan karin halka kuwo kalena ay taageersan yihiin waxayna warbixintu leedahay gunaanadkii halkii israa'iil ay ka filanaysay in isbaahin xooggan ay ka samayn doonto daanta galbeed waxay la kulmaysaa waqti xaadirkan iska caabin xooggan oo burbur u geysatay dhaqaalaha iyo amniga xukuumadda talaabiib guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan warbixin dahfur u noqon doonta haddii allah uu oggolaado warbixinno aan ku qaadaa dhigi doonno sooyaalka jaasuusnimada iyo doorka mugdiga ah ee bulshadu ku dhex lahaayeen shakhsiyaadka sandareertada liita ku beddashay diintooda iyo dadnimadooda waxaa halkan inoga soo jeedinayaa walaalkan xaaris cabduqaadir
waa dubbaha lagu dumiyo ummadaha iyo middi sumaysanno dhabarka kaaga taagan waana qayb ka mida jasadkaaga iyo diirkaada balse ha cadow dhiiggada jiqaya iyo abeeso kugu dhex nool sidaas ayuuna ahaa khaa'inka goob kasta iyo xili weliba لا أرتضي للمكرمات بدائلا سأظل وحدي طول عمري ثابتا markaan dib u rogrogno safaxaadka taariikhda oo si gundhaar ugu fiirsanno tagtadii hore iyo timaadada maanta qormaysa waxaan ogaanaynaa in jaasuusku uu mar weliba ahaa mid cadowga ummadda kaga filan ahdaaftiisa isagoo awooday inuu xaqiijiyo himilooyin aysan weligood ku riyoon inay gaaraan taariikhda ummadda muslimka waa mid ka markhaati kacday ficilada iyo gaboodfallada ay kuwa khaa'iniinta ku kaceen muddo qarniyo ah waxaanay ahayn kuwa soo hogaamiya cadowga ummadda iyagoo ilaashanaya sandareerto yar oo liidata jawaasiista waa kuwa maanta fududaynaya qabsashada dhulalka muslimiinta waa kuwa ka dambeeya xasuuqa maatida waa kuwa hagaya duqaymaha ay diyaaradaha gaaladu ka geysanayaan suuqyada masaajidyada goobaha waxbarashada iyo guryaha dadka marasta ah oo dhammaan ka fog xeryaha ciidanka hubaysan adeegsiga jawaasiistana ma ahan wax maanta soo bilowday laakiin waa qorshe gaaladu weligood isticmaali jireen laga soo bilaabo xilligii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam munaafiqiinta madiine ku noolaa waa kuwii yuhuudda iyo mushrikiinta quraysheed u basaasi jiray garabna ku siin jiray dagaalka ay kula jireen nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam iyo asxaabtiisa wuxuuna allah inoo sheegay in tilmaanta ugu weyn ay munaafiqiintu leeyihiin ay tahay u hiilinta gaalada iyo garabsiinta cadowga allah allahna subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi bashir ilmunaafiqiina bianna lahum cadaaban aliima aladiina yatakhiduuna alkaafiriina awliyaa'a min duuni almu'miniin ayabtaguuna cindahum alcizata faina alcizata lilahi jamiica inkastoo ay kala heer iyo kala darajo ahaayeen amaan iraahdee kala hooseyn xagga darakaadka haddana waxa ay ka midaysan yihiin ayaa ah dabarilfnimada dulliga iyo liidnaanta beddelka ay doorteen baa baas lahaadaye gaalada jinsiyadahooda iyo diimahooda kala duwan marnaba kuma guulaysan inay qabsadaan oo ay ku soo duulaan diyaarta muslimiinta oo haddii ay dhacdo waxaa horfiiq iyo hagow u ahaa khaa'in iyo jaasuus ummadda muslimka ku dhex jira inkastoo aan weli laga soo kabsan haddana mahadhooyinkai ugu xumaa ee ina soo maray boqolaalkii sane ee lasoo dhaafay waxay ahaayeen kuwo ay sabab u noqdeen ardaalo liita oo sandareertayaar macatabliyada ka siistay diintooda iyo ummadooda الكرام رذائلا ورأيت من tusaalahaasna waxaan u soo qaadan karnaa dhiibiistii dhulkii andalus oo ah weli dhaawac ku yaala quluubta muslimiinta oo ay si dhib yar u iibiyeen duulaaliin uu cadaawuhu soo leyliyey filistiin isaguna oo dhaawac kale oo dhiigaya dhulkan iyo dadkiisuna waxay muddo dheer dhibano u ahaayeen khawane iyo jawaasiisi uu cadowga soo tababaray oo hoggaanka u qabtay qadiyaddeeda balse mar kasta iibsanayey dib u dhac ay daranyo mooyaane wax kalena aanu soo kordhin doc kasta oo aad ka eegto waddamada caalamka islaamka waxaa gees weliba kaaga soo muuqanaya khiyaanadooda raadkooda ayaana meel weliba saameeyey welina kama zuulin inay ku dhex jiraan oo ay ugaarsanayaan haldoorkooda
والله لو يمحو الزمان فضائلا ويبيد من طيب الخصال شمائلا وتغيرت قيم الأنام إلى الردى وتبدلت شيم الكرام رذائلا
waxaa la barta caalamku la bartay oo gaaloo dhan khibradda ugu waaweyn oo hadda adeegsata ay noqotay inay samaysato dad cula- cumalo ah dad calooshoodu shaqaystayaal ah dad dalka iyo dadkaba gadanaya oo haggay ka yimaadeen luuqada waa kuu luuqad midabkana waa ku ogyihiin ehelna waa kuu xigaan islaamnimana way sheeganayaan meel kastana ayaga ayaa lagu weeraraa وحدي طول عمري ثابتا diinta islaamka waxay si adag uga digtay ficladaas ku raacan iyadoo saxday mafhuumka walaha iyo baraa'ada allah isagoo mu'miniinta la hadlayana waxa uu leeyahay يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون haddaba markii aan dib ugu noqono taariikhda dhow iyo casriga aan nool nahay waxaa khiyaanada iyo jaasuusnimadu noqotay xirfadda ugu muhiimsan ee cadowgu isticmaalo danihiisa iyo qorshayaashiisa ku fuliya isagoo dhabe iyo buunto ka dhiganaya kuwa inaga inaga mid ah na uu dhiig iyo midabna ah dowladda saliibeedaha ee maraykanka waa hormuudka iyo warfiiqa duulaanka sahyuu saliibiga ah ee lagu soo qaaday diinta islaamka iyo shareecada allah zamankan waxayna geed dheer iyo geed gaamaba u fuushay siday u suulin lahayd daa'ifada yar ee isku taagtay saliilidda kelimadda allah si ay u gaarto hadafkaasi saliibiyiinta zamankan keligood kuma guulaysan inay waxyeeleeyaan muslimiinta iyagoo aysan hortooda soconin jawaasiistaasi khaa'iniinta ah ee xogta u gudbiya ummaddoodana dhabarka kaga haya midyada sumaysan henri kasingar waa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda dowladda saliibeedaha ee maraykanka waana mid ka mid ah cuquusha ay ku shaqayso istaraatiijiyadda arrimaha dibadda ee washington mar wax laga weydiiyey sirta ka dambeysa awoodda ay ameerika ku qabsatay caalamka islaamka waxa uu yidhi maraykanku laba sababood dartood ayuu ku noqday mid xog ku qabsada caalamka waa midda koowaade waxa uu raadiya kuwa khaa'iniinta ee xogtiisa u gudbiya caalamka una buunbuuniya midda labaadna waa inuu isagu raadiyo khawano iyo jawaasiis u shaqeeya oo uu maalgashado mid ka mida tusaalayaasha arrinkan waxaanba ka aragnaa sida waxaa loogu yeero c b b da ka dhex jirta gudaha kooxda ridada iyo maamulada ashaaladirirada ee ka jira dalka iyo siyaasiyiinta murtadiinta iyo sidoo kale culimaa usuuga iibsaday diintooda ay ugu helan yihiin in maraykanka ummadda uga dhigaan kuwa ka shaqeeya wanaagga iyo horumarada bulshada muslimka ah weliba iyagoo aan ka gaban in mujaahidiinta ay ku sifeeyaan inay yihiin kuwa hortaagan in la dhiso nidaam bulsho iyo dowlad ka shaqaysa danaha dalka iyo dadka oo difaacda shareecada islaamka ee ay duulaanka ku yihiin maraykanka iyo xulafadiisa caalamiga ah iyo kuwa afrikaanta kuwani waa dabadhilfyada casriga ah ee loo adeegsado socodsiinta ajandayaasha kufriga waana iyaga kuwa aaladda u ahaa shirqoladii cadowga islaamka ee lagu kala dhantaalay iskuduubnidii muslimiinta ilaa ay ummadda muslimka soo gaartay heerka ay maanta marayso dhowr iyo soddonkii sano ee lasoo dhaafay waxaa istaraatiijiyadda maraykanka ee la dagaalanka muslimiinta ee ula baxay alxarbu cala alirhaab udubdhexaad u ahaa dagaalka qarsoodiga ee jawaasiista ka dhex wadaan gudaha xarakaadka jihaadiga ah iyadoo uu sii kordhayo dagaalkaasi lafajabiska ay ka socda daaha gadaashiisa ayna sii kordhayaan khawaanada iyo cumallada la shaqaysa cadowga ee ku dhex nool sufuufta ummadda ayaa waxaan isku dayi doonaa inaan warbixinno siyaabo kala duwan ugu soo gudbinno halista kooxdaas ay leedahay masiirkeeda iyo raadka xun ee ay reebeen iyo dhabaha mugdiga ah ee ay mustaqbalka ku dambeeyaan كل الذي يخفونه يوما سيخرج للعلن كل الذي يخفونه يوما سيخرج للعلن كل الذي يخفونه يوما سيخرج للعلن
أي عين رصدت المجاهدين cid kasta oo dabagal ku samaysa mujaahidiinta waa la indho tiri doonaa allah idinkii sidoo kale cid kasta oo ka baxda daa'irada ay ku badbaadayso naftooda oo iibsata waxaa la goyn doonaa qoorta بحول الله جزاء وفاقا وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
اهرع إلى الرحمن واسلك توبة واسجد له في ذلة وله اقترب
iyadoo uu weyn yahay dembigooda ficilkoodana uu xun yahay haddana allah wuxuu u furay albaabka si ay u toobad keenaan allah wuxuu yidhi فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير في موطن فيه انكسارك رفعة وجلاء هم وارتياح من تعب haddaba waxaa la gudboon xubnaha kooxdaasi in ay kuwaana qaataan taariikhdii iyo wixii soo maray kuwii iyaga ka horeeyey waa inay ku cabro qaataan dhacdooyinka taariikhda ee soo noqnoqdaa ayna ku baraarugaan in falkaasi uu ka dhigayo tuka cambaar leh oo ka soocan dadka intooda kale iyo maliibaanayaal lagu danaystay oo markii howsha laga dhammaysto meel cidlaha la ysaga tuuro waa inuu ogaadaa jaasuuskaasi inuu yahay bar madow oo ku taal taariikhdiisa iyo abeeso nool oo ku dhex jirta dadka ugu dhow iyo kuwa isaga soo dhoweystay ee soo dumay waxaa sidoo kale uu garowsanayaa in sababtiisa ay u agoontoobaan ilmo yar oo aan waxba galabsan u gablamaan hooyooyin waa manaxa ku naaxaya dhiigga akhyaarta ummadda waa kasta oo baryana sii siyaadsanaya dembi iyo qoomamo waxaa hubaal ah in jaasuusku ku dambeynayo meel aan la mahdin waa godqashinnada iyo goobaha loo fogeeyo wasakhda halkaas oo cunto u noqonaya dugaagta oo xitaa ay qaarkood xayawaanaadka ay ka faani doonaan cunista hilibkiisa وجلاء هم وارتياح من تعب نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى
guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom lati dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horaysa nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu